iyadoo laba maalmood uun ay naga xigto qabsoomidda doorashada madaxtinimada maamul goboleedka puntland ayaa maamulka waxa uu dejiyey qorshayaal lagu sugayo amniga inta lagu guda jiro howlaha doorashada doorashadan ayaa u muuqataa mid si adag loogu tartamayo xamaasaduna ay sarayso faadumo yaasiin jaamac ayaa qodobkaasi iyo arrimo kaleba ku eegaysa warbixintan kasoo dirtay magaalada garoowe guddiga doorashooyinka puntland waxa ay saaka waaberigii bilaabeen qabashada codsiga musharaxiinta u taagan loolanka xilka madaxtinimada maamulka puntland waxaana si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalada garowe iyo guud ahaanba puntland taliyaha guud ee ammaanka puntland sareeye guud siciid maxamed xirsi ayaa v o e da u sheegay in isi socodka gaadiidka isaga goosha puntland guud ahaanba la joojiyey maantay laga bilaabo howlaha la qabanayo maalinta doorashada iyo inta ka horeysa ayaa la xadiday iyo sida ammaanka uu u soconayo maalintaas waxaa la joojiyey oo reeban laga bilaabo bisha lixdeeda bisha toddobadeeda lixd maaragtay galabnimo amase siddeed iyo tobanka dhammaan gaadiidka u kala gooshaya puntland gudaheeda waxaa la xiray wax soo inaan aysan socon karin gaadiid gelid bixid iyo dadba waxay ka bilaabanaysaa toddobada bisha lixda galabnimo ama siddeed iyo tobanka ayay ka bilaabanaysaa waxay soconaysaa sideedda bisha lixda galabnimo ama saacadda sida loo yaqaan siddeed iyo tobanka ayay soconaysaa afar iyo labaatan saac waa la xiray meel kasta wax gelid bixidah oo puntland gudaheeda soo geli karaana ma jiraan wax ka bixi kara oo meel kale u gooshi karaana ma ay jiraan taasi waa tallaabo aada u muhiimoo dadka oo dhana waxaan uga gol leenahay ma aha tilaabo aanu dadka yaga dhibaato ku noqoto uga joogno lakiin waa tallaabo international meel kasta marka doorashadu ay ka dhacayso adduunkaoo dhan in la xiro isu socodka si goob walba doorashadii iyo amnigii iyo arrimihii loo dhammaystiro wax international weeye adduunyadoo dhan ay samayso qolo kasta xuduudaha la xiraa wax kastaa la xiraa hawadaa la xiraa haddii loo baahdo ay ku xiran tahay waxaan uga golleenahayna adkaynta amniga iyo hirgelinta hamaanka doorashada u dhacayso arrimaheeda xilliga doorashada ayaa taliyuhu sheegay in musharaxiinta xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kaleba aysan waxuba iyo gaadiid aysan la geli karin goobta doorashada
waxaa kaleeto oo iyadana la xiri doonaa maalinta doorashadu ay dhacayso wadadan laamiga ah oo garowe dhex marta si gaara gaadiid iyo dadba laga xanibi doonaa laga bilaabo barxadda meeshaynu joogno bannaankan weyn oo ka horeeya sardhigga iyo taliska booliska ilaa iyo degaanka u n ta oo galbeedka magaalada ah dad iyo gaadiidba waxaan ahayn inay soo maraan xubnaha baarlamaanka iyo musharaxiinta iyo goobjoogayaasha shirka iyo kuwa ka socda hay-adaha caalamiga ah wixii aan ahayn waa ka reebantaha in la maro waa la joojiyey kuwaasna gaadiidkay wataan jeegboyntayaa jira meelo la dhigi doono oo gaadiidka ku hari doono meelo ay ku hari doonaan ciidamada la socda waardiyeynaya meelo iyagu baawurkooda uu ku degayo oo lagu baarkin garayn doono oo ciidan joogo meelo maxaan ku rahdaa ay soo luqaynayaan ilaa ay hoolka ka soo gaaraan doorashadu ay ka dhacaysa ay ka soo gaaraan sidaas oo dhan hornaankaas waa la sameeyey waana la dhaqangelinayaa macaa musharaxiinta oo ugu horeeyo madaxweynaha jaqada hadda haya oo tartanka ku jira dhammaan gaadiid waa la dhigayaa hadduu baarlamaan yahay hadduu qof kasta yahay hadduu musharax yahay hal meel ayaan u cayinay meeshaas ayaa kulli laga wada lugaynayaa holkana waxaa la gelayaa iyadoo wax qalaba oo la wata aysan jirin iyo wax qalaba gudihiisa gelayaana uusan jirin ama qalabka electronog ha noqdo ama hub ha noqdo ama ul ha noqdo waxa ugu yar ama armi biyaanka kuwan qalban qaloo toorreydaya waxyaabii la midka noocay u tahayba wax kasta waxyeelo geysan doona ma geli doonaan hoolka maalintaas bannaankaa lagu reebaya gaadiidka kaleo magaalada u kala gooshiyana wadooyin gaara ayaa loo samaynayaa oo ay maraan wadadan weyn laguma samayn kara baarkin ee baabuurtu istaagto dadna ma soo mari karo maalinta doorashadu dhacayso waxaan ciidamada amnigoo shaqaynaya ahayn wax walbana meel ayaa loo xadaday baro ay ku degayaan kana leexanayaan gaadiidka magaalada u kala gooshaya waxaa kale oo la joojiyey maalintaas xil kasta iyo darajo kastaba ha lahaadee wax ciidana oo magaalada hadduu labisan yahay hadduusan labisnaynba oo dhex maraya sida kuwa istaafyada kala duwan oo wasaaradaha dowladda saraakiisha ciidamada qalabka sida hay-adaha kale oo kala duwan dhammaantood maalintaa ma ay jiri doonto wax ciidana oo hubaysan oo istaafa oo loo ogol yahay magaalada inay dhex maraan kuwa- kuwa shaqada haya mooyaane gudoomiyaha guddiga doorashada xildhibaan saadiq abshir garaad ayaa v o eda u sheegay in shanta galabnimo ee maanta ay ku eg tahay qabashada araajida musharaxiinta Ee, aad iyo aad bay hawshu sidii hab sidaan ugu talagalay ayay u soconayaan musharaxiintii waxay soo gudbinayaan liis en- en CV-yadoodii iyo iyo shuruudihii waxyaalihii looga baahnaa inay mataqaana qofka eh, inuu buuxiyo shuruudaha doo- doorashada xeer ku faraya habraaci doorashadan shalay faafinay waxaanu la shirnay warbaahintii oo aanu ka shiranay aan hadda shirkeedu inoo dhammaaday Ha- sidii ugu habboonayd ee ay u tebin lahaayeen ee goobta doorashadu ay ka dhacaso iyo iyo iyo iyo iyo qaabkan u wada shaqayn lahayn baa iyadaan ka shiranay galabta shanta haddii alla ibnimo waxaa xidhmi doonaan liiska ee sidii aan ugu talagalnay horeba u faa- u u shaacinay waxaan soo saari doonaa war meediyada u soo saari doonaa musharaxiinta ku ku tartamaya madaxweyne jagada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Ee, haddii ilahaydba beritan waxaa bilaabmaya khudbadihii qof kasta musharax kasta wuxuu ugu talagalay muddada shanta sano ee ku tartamayo ee wuxuu umma- dalka ka qaban lahaa aqoontiisa waayo aragnimadiisa iyo waxa uu bulshada usoo bandhigi lahaa iyo baarlamaankana uu kalsoonida kaga dooni lahaa sideed maalinta sideedda bishana haddii ilahay idmo ku talagalka iyagu waxa weeyaan in doorashadii toos ay u bilaabato
marka gudoomiye musharaxiinta kulli ma soo wada gudbiyeen cvgooda wallaahi musharaxiintii ee, kaga dhawaaqday suuqa ee, qayb soo gudbisay iyo qaybaan soo gudbin labadaba waa leeyihiin marka ciddii aan shanta galabnimo ee, maanta aan soo gudbin waxaan u aq- waxaanu guddi ahaan u aqoonsanaynaa inay ka tanaasuleen oo ay talo kale u noqdeen ilaa iyo intee musharax wey kuuma sheegi karo shanta galabta ka hor wixaan- waa- waa waa- waa deg deg inaan kuu sheegaa marka hawlu si wanaagsan baynu si wanaagsan boqolkiiba boqol saan ugu talagalay u socdaan qaar ka mid a musharaxiinta u loolamaya xilka madaxtinimada maamulka puntland ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin natiijada ka soo baxda doorashada bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa shirax xaaji faarax waxaan ahay musharaxa u taagan madaxweynaha ee, ee, dowladda puntland sanadka ka waxaan halkan ka caddaynayaa natiijada ka soo baxda doorashada puntland ka haddii aan ku guulaysana inaan ku hogaamiyo wadankan cadaalad iyo horumar iyo sinaan Ee, haddii laiga guulaysana cid allaale ciddii ku guulaysa hogaamiyaha ku guulaysta waan la shaqaynayaa ee si toosaan ula shaqaynaya waxaan ka qabana mala waa mahadsantiin bismillaahi raxmaan raxiim faaduma aad iyo aad baad u mahadsan tahay anigoo cali xaaji warsame axmed waxaan leeyahay eh, doorashada puntland ka dhici doonta sideeda janawari waxalla wixii natiija oo ka soo baxda diyaar baan u ahay cid alla ciddii ku soo baxda hadday ani- noqoto cidaan aniga ahayna waana u hambalyaynayaa waana soo dhowaynayaa Ee, magacayga waxaa la yidhaahdaa musharax maxamed cabdinuur xirsi Ee, waxaan diyaar u ahay inaan doorashada galo insha allahu bisha sideedeeda ee, marka ay dhacayso Ee, diyaar baan u ahay ciddii ku guulaysa inaan la shaqeeyo qabsoomidda doorashada lagu soo xulayo madaxweynihii hogaamin lahaa puntland ayaa ah mid dadweynuhu ay si aad ah uga dhursugayaan waxaana muuqata inay meesha ka baxday caqabadihii siyaasadeed ee hortaagnaa qabsoomidda doorashada oo ay ugu adkayd xulista baarlamaanka guddiga khilaafaadka iyo muranka isimada faadime yaasiin jaamac v o a garowe dhanka kale qaybaha sida aadka ugu howlan doorashada madaxtinimada maamulka goboleedka puntland waxaa ka mid ah saxaafadda gudaha iyo tan caalamka haddaba wariyaha v o eda ee magaalada garowe nuux muuse birjeeb ayaa u kuur galay doorka saxaafaddu ay ku leedahay doorashadan dhacaysa maalinta arbacada warbixintan ayuuna nooga soo diray warbaahinta ayaa arrimahan aad ugu mashquulsanaa labadii biloodii ugu dambeysay walow labadii toddobaadii ugu dambeeyey ay ahayd mid sii xoogaysatay tabinta arrimaha soo xulista baarlamanka doorashada guddoonka baarlamanka iyo u diyaargarowga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa suxufiyiinta dalka gudihiisa iyo dibaddiisa way ka yimaadeen si ay u tabiyaan doorashooyinka waxaana soo muuqanaysa in doorashadan marka loo eego kuwii hore ay wax badan ka duwan tahay dadkana ay si gaara u xiiseynayaan haddaba waxaa maanta la sameeyey guddi suxufiyiin ah oo arrintaas maareeya burhaan axmed daahir xogeyaha ururka suxufiyiinta puntland ee maab waa guddoomiyaha guddigaas wuxuu v o a uga warramay arrimahaas miidiyuhu arrimaha een, doorashooyinka madaxtinimada ee puntland runtii iyo doorasho kastoo adduunka dhacda miidiyuhu waxay u yihiin lafdhabar bay yihiin marka kaalintaas miidiyuhu iyadoo oo maanka lagu hayo waxaynu aada ugu dadaalay in aynu fududeyno howlaha iyo shaqada warbaahinta wariyaal aadu fara badan oo kuwa gudaha ah oo isugu jira qeybaha maarata telefishinada iyo hadday taha xagga internetka iyo raadiyaasha intaba iyo kuwii caalamiga ahaa ayaa meel meelo badan ka yimid dalka goboladiisa kala duwan baa laga yimid ilaa muqdisho ilaa ma garanaysaa hay-adaha caalamiga maarata warbaahinta dibadda socota marka dhammaantood waxa ay doonayaan in maaragtay dhacdooyinkaas muhiimka ay tabiyaan goobta waxa lagu tabinayaana marka waxa weeyaan waa doorashada waxay ka dhacaysaa aqalka baarlamaanka ayay ka dhacaysaa dad kooban baa maaragtay ay qaadaa ammaankii aad baa loo sugayaa taxadar badan baa jira marka waxaaso dhan waxaan dareemayna in caqabada ay imaan karaan annagoo marka doonayna in shaqada media ay noqoto mid caqabada la-aana oo dadweynaha adduunka daafihiisa kala jooga soomaalida iyo dadka danaynaya arrimahan doorashada iyo dalka gudihiisaba si wanaaga ay u gaarto oo qof walbaaba janalku heli kara inay ka gaarto waxaan ku talagalnay in ay noqoto toos loo tabiyo oo goobtaha dhacdooyinka dhacaya ay noqdaan kuwa toos ah aqalka baarlamaanka doorashada ka dhacayso dhan iyo khudbadaha musharaxiintuba toos inay noqdaan systemkii baa la keenay oo la fududeeyey sidoo kale waxa weye websaytyadu live stream bay samayn karaan toos bay u tabin karaan xarumaha warbaahinta ee kala duwan t v iyo idaacada kulli toos bay u tabinayaan waa garteen guddi ahaan baad isu saarteen oo aad ugu talagasheen inaad ku maamushaan warbaahinta siday u tabin lahaayeen iyo sidii nidaamkooda loo habeen lahaa marka maxaad go'aamisan inay warbaahinta uga qayb qaataan iyo weliba tirada ay ka qaybgeli doontaa ee tabinta waxa weeyaan markii aynu aragnay talooyin badan baa laga soo bixiya xukuumaddu ay ka soo bixisay guddigii ammaanka iyo wasaaradda warfaafinta iyo annagu baan isla meel dhignay dabadeed warbaahintiiyo aad u fara badan baa maaragtay waxay codsanaya inay ka qayb galaan waxay nagu yidhaahdeen marka markii dambe markii spacekii la fiiriyey waxaynu u baahannahay doorashada maaragtay si wanaaga in loo tabiyo carqalad la'aana waxaan marka afartan qof ayaa la yidhi oo warbaahinta noocyadeeda kala duwan dal iyo dibadba isugu jira in ay ayaa loo fasaxi karaa baa la yidhi qaybaha warbaahinta ayaa isugu jira noocyo badan ibraahim muuse dahraan wadani oo ka mid ah guddigan la sameeyey sidoo kalena ka tirsan webka raxanreeb ayaa sharaxay kaalinta websaydada ay ku yeelanayaan
waa mahadsan tahay nuux muuse adiga iyo idaacadda v o eda runtii websaydyada kaalin bay ku leeyihiin baahinta barnaamijkan daruuriga ah ee lagu soo dooranayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee dowladda puntland kaalinta websaydyada ay lahaan karaan waxa weeye websayte kasta isagaa isgaranaya awooddiisa tay la eg tahay macquul inay jiraan websaydyo badan oo runtii awoodaya inay stream life wax ku tabiyaan iyagoo ka qaadanaya hadba shirkadda markaa baahinaysa sida websayteka raxareeb oo kale iyo websaydyada kale annagoo waxaan ballan qaadnay inaan si toosoo life u baahin doonno lambarka nooga soo aada guddiga hadda waxay soo saaraanna waan ku qanacsanaan doonnaa waxaan kaloo jeclahay websaydada qudhooda kuwa aan stream lifeka u gudbinaynin inay iyaga naftigooda ay isxulaan oo laba qof saddex qof iska xulaan kadibna sawirada maaragtay hal qof ay ka qaataan sidaa laysku nidaamiyo maadaama saxaafaddii oo saddex boqol ku dhowaad gaaraysa loo ogolaaday afartan qof idaacadaha waxaa maalmihii ugu dambeysay ay ku howlanaayeen iyagana arrimaha doorashooyinka cabdifataax cumar geedi oo ah tafaftiraha idaacadda daljir ayaa v o a isagana uga waramay waxyaabihii ay qabteen waa mahadsantahay nuux runtii dowrka reedi dajir uu leeyahay waa midka gudow warbaahintu dabcan ay leeyihiin oo maantay meeshaan doorashaa ku jirta inkastoo dadaal fara badan aan samaynay oo aan dadka ugu soo bandhigayno dhacdooyin kala duwanaayo doorashada la xiriiray aanan soo kordhinay barnaamijyo aan ugu talagallay inaan doorashada uga xog warranno si baarlamaanka iyo dadka go'aanka gaaraya oo dooranaya madaxda cusub ee soo baxaysa ay dabcan go'aan u gaaraan qofka ay dooranayaan si aan loo ogaado oo siyaasaddiisa iyo barnaamijkiisa u noqdo mid bannaanka yaalla markaan si guud u fiiriyo warbaahinta dowrkeedu waa daalcanaanta doorashada dhacaysa oo loo baahan yahay oo la rabo in wax walba ay bannaanka yaallaan lala socdo la arko oo la ogaan karo codka la bixiyey sida loo bixinayo oo qof kastaaba gurigiisa iyo goobta uu joogo uu ku dhegaysan karo ama ku daawan karo sida wax u soconayaan cabdifataax waxaa jira warbaahinta qaarkood waxaa lagu eedeynaya in musharaxiinta ay la kala safanayeen oo dhanka ololahoo kale taa ma kuu muuqata ani aragti ahaan maya waxaa laga yaabaa warbaahinta musharaxiintu inay dowr iyagu kale leeyihiin oo laga yaaba radio daljir oo kale murashaxiin inay selektigaraystaan iyagu ay doortaan inay warkooda iyo barnaamijkooda siyaasadooda ku tabiyaan t v hebel oo kale inay ugu talagalaan inay siyaasadooda iyo barnaamijkooda ay ku tabiyaan marka sidaa darteed dhegaystuhu wuxuu moodayaa in warbaahintu ay qof ama taageeraysa ama la shaqaynayso dhanka telefishinada ayaa iyagana wada qorshayaal ay ku samaynayaan tabin toosa
anigoo magacaygu yahay zakariya khaliil faarax oo ka mid ah howlwadeennada t v-ga universal puntland maalmihii u dambeeyey waxaanu si weyn uga howlanayn inaanu ka qayb qaadanno soo gudbinta dhacdooyinka rasmiga ee ku saabsan doorashooyinka kala gedisan oo tii guddoomiyaha baarlamaanka lagu doortay iyo kuwa kale ee soo socda iyadoo berrina la filayo in musharaxiintu ay khudbadahooda iyo waxyaalaha ay doonayaan inay bulshada iyo baarlamaankaba ka dhaadhiciyaan oo waxqabadkooda salka ku haya ay soo jeediyaan nuux muuse birjeeb v o a garowe